bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax ee redio muqdisho qodobada wararka saaka aan idiin haynana waxaa ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo yeelanaya kulan weynaha golaha iyaga oo ka hadli doona ajendayaal dhowr ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo magacaabay guddiga maamulaya doorashada xubnaha labada aqal ee ka imaanaya baarlamaanka somalilan kusimaha guddoomiyaha gobolka banaadir ahna guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka oo kormeeray goobaha ay fariisteen biyaha roobabkii ugu dambeeyey ee ka da-ay magaalada muqdisho wasaaradda cadaaladda galmudug oo maxkamadda galmudug ku amartay in la joojiyo qaadista dacwadaha la xidhiira muranka dhulka inta laga dhammaystirayo hanaanka garsoorka maxkamadaha taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed oo kormeeray goobaha loo diyaariyey in lagu qabto xubnaha xildhibaanada golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu ay tahay puntland akhbaaraadka iyagaa caalamka warkeena duhur aad warkeena subax aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah musharaxa xisbiga dimuqraadiga maraykanka john biden oo mar kale sheegay inuu ku guulaysanayo doorashada ka socota dalkaasi maraykanka mar kale subax wanaagsan intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena subax ugu weynaa kusoo dhawaada dhegeystayaal warkaasi oo faahfaahsan waa toddobada bisha kow iyo tobnaad ee nofembar labada kun iyo labaatanka xildhibaanada golaha shacabka ayaa yeelanaya kulan weynaha golaha iyaga oo ka hadlaya ajendayaal dhowr ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa inay yeeshaan kulankoodii caadiga ahaa iyaga oo ku yeelanaya xarunta kumeel gaarka ah ee villa hargeysa ajendayaasha kulanka ayaa maanta waxa ay kale yihiin warbixin ku saabsan saameynta xanuunka coronavirus ee cunto soo saarka iyo nafaqada warbixin ku saabsan saameynta coronavirus ee ganacsiga iyo akhrinta labaad ee hindisa sharciyeedka socdaalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa magacaabay guddiga maamulaya doorashada xubnaha labada aqal ee baarlamaanka kasoo jeeda somalilan wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka cabdixakiim xasan ashkir ayaa faahfaahin ka bixiyey xubnaha guddiga uu ka kooban yahay
xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maanta waxay magacowday guddiga doorashooyinka ee gobolada waqooyi soomaaliya iyadoo la xeerinayo lana tixraacayo heshiiskii madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ee soomaaliya xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxaa ka go-an qabashada doorasho lagu qabto xilligeedii sida ku cad barnaamijka xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay horgeysay baarlamaanka baarlamaankuna waa ansixiyey magacaabiddu waxay u qoran tahay sida tan magacaabidda guddiga maamulka doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee kasoo jeeda somalilan ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda ee federaalk ee soomaaliya markuu arkay qodobka sagaashan iyo sagaalaad iyo qodobka boqolaad ee dastuurka kumeelgaarka ah ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya markuu arkay habraaca hirgelinta heshiiska siyaasadeed ee ay si wada jira u gaareen madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka kowdii oktoobar labada kun iyo labaatan ee hagaya dhismaha guddiyada doorashooyinka dadban ee labada kun iyo labaatan labada kun labaatan iyo kow marka uu arkay qodobka saddexaad ee habraaca hirgelinta heshiiskii siyaasadeed ee ay saxiixeen madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee soomaaliya kaas oo qeexaya in guddiga maamulaya doorashooyinka somalilan ay soo magacaabayso xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliyeed markuu la tashaday siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolada waqooyi ee somalilan qodobka koowaad magacaabid ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed wuxuu magacaabay guddiga maamulaya doorashooyinka xubnaha labada aqal ee kasoo jeeda somalilan magacyadooduna hoos ku xusan yihiin kow khadar xariir xuseen laba sundus ibraahim cali saddex axmed daahir xasan afar maxamed cabdulaahi jirde shan cabdiraxmaan cusmaan aadam lix zamzam maxamed faarax toddobo najiib xuseen samaale sideed khadar cabdalle aadan sagaal saynab ismaaciil xasan toban ifraax cumar ducaale kow iyo toban umeyma cabdulaahi ciise good qodobka labaad guddiga doorashooyinka xildhibaanada gobolada waqooyi ee somalilan waxa ay mas-uul ka yihiin inay qabtaan doorashooyinka xildhibaanada kasoo jeeda somalilan ee labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya golaha shacabka iyo aqalka sare guddigan waxaa lagu daray saddex xubnood oo ay soo magacowday xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya si waafaqsan heshiiskii siyaasadeed ee ay saxiixeen madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ee soomaaliya qodobka saddexaad dhaqangalka magacaabidda magacaabidani waxay dhaqan gelaysaa isla marka uu saxiixo ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya fulin wacan wabilaahi towfiiq
wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya cabdikariim xasan ashkir ayuu kaasi ahaa wararka inaga soo gaaraya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegayay in ayax farabadan uu ku habsaday deegaan hoostaga degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose isaga oo dhammaan baabi'iyey tacabka beeraha malaaq cabdulaahi suleymaan cumar oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa goordhow qadka telefoonka waxa uu kula hadlay waryaheena muuse cismaan abtow waxa uuna wax ka weydiiyey xaaladu sida ay hadda tahay bismillaahi raxmaani raxiim aniga magacayga waa malaaq cabdulaahi suleymaan cumar waxaan kuu sheegaa fatahaadii waxaa noo wahliyo ayax oo beerihii daladay beeraha eber ka dhigay tuulooyin hoos yimaada degmadan wallaweyn sida digirta sisinta galeyda moordi geedihii oo hoolaha daaqi lahaayeen ayaxaa eber ka dhigay xugun ilaahay waaye insha allah intaas dhibaata nagu taalo insha allah intaasaan qabnaa aad iyo aad u tiri badan yahay geedka waa lala yaaban yahay si fiicana beeraha u degay habeenkii uu ku baryaa geedihii eberow ka dhigay beerihii eber waaye wixii geeda hoostooda ahaayey oo dalaqii beeraha eberow ka dhigay dhibaato mala towsana dhibaatou nagu sameeyay beerihii oo balki yar yar ahaay ayuu ku soo aaday waana tiro badan yahay beero ka fogtagna waa jiraan meel meel oo oo ka guuray habeenkii ma barinin laakiin meeshau ku bariyo si fiican meesha eber uga dhigay walahi dadka waa iska dhibaataysan yihiin qaar biyo fatahaada barakacyaal oo beerihii biyo ku fataheen oo tuulooyinkii ka qaxeen tuulooyin kale oo taag ah u qaxeen oo kaneeco ay ku cunayso biyo la-aan oo maarag meeshii ay ku degeen haddana ay ay haddana roob ku yimid teendha la-aan hooy la-aan kaneeco caafimaad dhalatay marka dhibaatooyin faran badan waa iska jiraan haddana waxaa ku soo darsama meeshii kale oo biyaha aan gaarino fatahaada ka fog aan gaarino ayaha haddana eber ka dhigay
kusimaha guddoomiyaha gobolka banaadir ahna guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ayaa kormeeray goobaha ay fariisteen biyaha roobabkii ugu dambeeyey ee ka da-ay magaalada muqdisho oo maamulka gobolka banaadir uu ka wado nadaafadda afhayeenka maamulka gobolka banaadir ayaa kormeerka kadib warbaahinta la hadlay waxa uuna ka hadlay waxyaabaha u qabsoomay maamulka gobolka
kormeerkan uu hogaaminayay kusimaha guddoomiyaha gobolka banaadir ahna guddoomiye ku-xigeenka maamulkii maaliyadda mudane axmed xasan iimaan wuxuu ahaa mid loogu kuurgalayay saamaynta roobabkii magaalada muqdisho ku yeeshay ka da-ay magaalada muqdisho oo ku yeeshay wadooyinka waaweyn roobabka ay degeen iyadoona maamulka gobolka banaadir maalmihii ugu dambeeyey ku hoolanayeen sidii wadooyinkaasi biyaha loogu qaadi lahaa islamarkaana uu dib u soo noqon lahaa isku socodkii dadweynaha iyadoona caawa aan soo kormeernay ee wadooda weyn ee xiriirisa ee dekedda magaalada muqdisho ilaa iyo isgooska number afar sidoo kale isgooska number afar ilaa iyo eerboorka kuwaasoo maalmihii u dambeeyey ee biyo fadhiyeen islamarkaana saamayn ku yeeshay isu socodkii dadweynaha caawana uu kusimaha guddoomiyaha indhihiisa ku soo arkay iyadoo waaxda ee dowladda hoose u qaabilsan arrimaha howlaha guud iyo nadaafadda ay halkaasi ay biyihii ka qaadeen islamarkaana waddadii ay ku soo noqotay sidii caadada ahayd dhinaca kale waxaan soo marnay waddada ceelkhalow ee degmada wadajir oo iyaduna ay dadweynaha ku dhaqan degmadaasi iyo waddadaasba ay dhibaato ku qabeen isu socodka halkaasna biyo badan ay fadhiyeen caawana ay tahay meel nadiif ah oo dadkii ay isku socon karaan dadweynihiina ay u fududahay in ay adeegsadaan waddadaasi sidoo kale waxaan soo gaarnay waddadan daalo ee degmada holwadaag oo iyaduna hadda hooshii u dambaysay ee ka socoto aynu filayno beri wixii ka dambeeyay in ay sida caadada ahayd ku soo noqoto dadkana ay si caada u isticmaalaan runtii raxmadda eebbe ee lalama dagaalami karo laakiin maamulka gobolka banaadir wuxuu ku hoolanaa maalmihii u dambeeyeyba in wadooyinka ay biyaha dhigeen ay sidai caadada ahayd ay ku soo noqoto islamarkaana nadaafadda iyo biyo qaadista ay si xawli ah ku socdeen dhinaca kale maamulka gobolka banaadir wuxuu magacaabay guddi gurmad ah kuwaasoo u gurmanayay maalmihii u dambeeyeyba dadka iyagu ay saamaynta ku yeesheen ee roobabkii ka da'ayay magaalada muqdisho kuwaasi oo la gaarsiiyey wixii karaankeenna ah lana sii wadi doono sidii loo gaarsiin lahaa wixii loogu talagalo maamulka gobolka banaadir uu qorsheeyey marka guud ahaan kormeerkan wuxuu ahaa ka jawaabidda baaqii shacabka ee ahaa inay dhibaato ku qabeen wadooyinkii biyaha degay runtiina ee mas-uuliyadda ay ka saaran tahay maamulka gobolka banaadir sidii wax loogu qaban lahaa wadooyinka biyaha ay degeen caawana aynu soo aragnay in wadooyinkaasi ay yihiin kuwo nadiifa
wasaaradda cadaaladda galmudug ayaa maxkamada maxkamadaha galmudug waxa ay ku amartay in la joojiyo qaadista dacwadaha la xiriira muranka dhulka inta laga soo dhammaystirayo hanaanka garsoorka maxkamadaha cabdirasaaq maxamed axmed ayaa kasoo warramay magaalada gaalkacyo kadib markii amar ka soo baxay wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka galmudug lagu sheegay in gebi ahaanba maxkamadaha heer gobol iyo heer degmo ee dowlad goboleedka galmudug aysan qaadi karin dacwooyin la xiriira muranka dhulka inta lasoo dhammaystirayo hanaanka garsoor ee maxkamadaha galmudug ayaa waxaa go-aankan joojinta qaadista dacwadaha la xiriira dhulka iyo waxyaabaha sababay waxaa warbaahinta qaranka uga waramay gudoomiyaha gobolka mudug cabdiraxmaan cali diiriya isxal oo ay warbaahinta qaranku wax ka weydiisay sababaha xilligani keenay in si gaara loo joojiyo dacwooyinka ku aadan dhulalka haddii aan ka waramo su-aasha ah dhulka joojintiisa sababaha keentay waxaa keenay galmudugta cusub wasiirka ku-xigeenka cadaaladda markaan u cabanay oo u sheegnay in dhulkii mar walba muran ka taagan yahay maxkamadihii dastuuriga ahaa ee deegaankuna aysan weli dhisnayn waxaan codsanay in la joojiyo sababtaasoo keentay dhul badan la isku haysaysto oo gacan ka hadal ka yimid wasiirku wuxuu soo saaray wareegto uu leeyahay dhul la isku haysto lamana dhisan karo lamana iibin karo lamana dhaxli karo lamana hibayn karo ilaa galmudugta cusub ay soo dhisto maxkamadihii gobolka mudug oo soo dhammaystirto sababahaas ayaa keentay annagoo badbaadinayna dadka qof walba xaqa uu leeyahay rabna inaan siino cabashadii aan cabanay ayay saas uga soo jawaabay wasiir ku-xigeenku go-aankan ka soo baxay wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka galmudug ayaa ku soo beegmaya xilli dowlad goboleedka galmudug ay wadaan tayeynta iyo sare uqaadista howlaha garsoorka si loo xoojiyo arrimaha garsoorka iyo cadaaladda kuwa oo muddooyinkii u dambeeyay ay ka jireen muranna xoogan cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa kormeeray goobaha loo diyaariyay in lagu qabto xubnaha xildhibaanada golaha shacabka ee deegaan doorashadooda ay tahay puntland maxamed muuse tarsan ayaa inoo haya faahfaahinta warkan taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sarreeye gaas cabdi xasan maxamed xajaar ayaa kormeer ku sameeyey xarumaha ciidamada booliiska ee gobolka bari taliyaha ayaa booqday goobaha loo asteeyey in lagu qabto qaar ka mid a doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka ee deegaan doorashadooda ay tahay dowlad goboleedka puntland taliyaha kormeerka waxaa ku weheliyey taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska puntland jenaraal caydiid axmed nuur iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka bari gaashaanle xuseen cali maxamuud waxaana si gaara ay u booqdeen goobaha loo asteeyey in lagu qabto doorashooyinka xildhibaanada wafdiga taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa booqday taliska booliiska gobolka bari saldhigga bartamaha iyo ciidanka ilaalada dekadda boosaaso halkaas oo cutubyo ka tirsan ciidamada booliiska puntland ay sanaan sharaf ka qaateen taliyaha taliyaha qaybta booliiska gobolka bari gaashaanle sare xuseen cali maxamuud ayaa kormeerku kolkuu soo dhammaaday ka warbixiyey kormeerka taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed goobaha saldhigyada booliisku ay ku shaqeeyaan iyo meelo kale saaka markay labadii saacayd ayuu taliyuhu iyo taliya ku-xigeenka booliiska puntland ana kusimaha taliyaha waxay kormeerkooda ka bilaabeen qaybta taliska booliiska gobolka bari saldhigga weyn ee bartamaha taraafikada dekedda iyo meeshii lagu qaban lahaa shirarka doorashooyinka soo socda intaasba maantay kormeerka ku mareen xarun kastana iyo xafiis kastana waxay u booqdeen markay tageen qolqol iyo meel kastoo lagaga shaqaynayo shaqada qaranka waxayna ku soo arkeen waxay ku farxeen aad iyo aad baan taliyaha iyo taliya ku-xigeenkaba ugu mahadcelinaynaa safarkii dheeraayo u soo galeen inay socdaalkooda ku maraan gobollada puntland gaar ahaan gobolka bari oo bulshada iyo odayaal dhaqameedka iyo dhammaan ay si dhow usoo u soo dhoweeyeen aad iyo aad baan taliyaha booliiska soomaaliyeed iyo taliya ku-xigeenka puntland iyo wafdigooda ballaaran oo hogaamada ka kooban ugu mahadcelinayaa intii ay nala joogeen iyo sidii ay u arkeen meelihii aan geynay iyo dhammaan ciidanka booliiska oo ay la kulmeen qof walbana shaqadiisa iyo sarkaal walbana ay ay ay gacan qaadayeen marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay insha allahu wada shaqayn wacan baan rajaynaynaa taliyaha ku-xigeenka puntlandna waxaan rajaynaynaa asaga laftigiisu intii la magacaabay waa markii ugu horraysay oo yimaado gobolka bari asaguna si gaara ayuu shaqooyin kale u lahaa una qabsaday aad iyo aad aa u mahadsantihiin maxamed muuse tarsan warbaahinta qaranka boosaaso
siyaasiyiinta iyo waxgaradka ku sugan magaalada jowhar ayaa xildhibaanada hirshabeelle ugu baaqay inay soo doortaan hogaamiye samata bixin karaa hirshabeelle cabdiraxmaan xuseen cumar ayaa inooga soo diray warkan magaalada jowhar
iyadoo dhowaan la filayo inay qabsanto doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ayaa siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada hirshabeelle xildhibaanadu waxa ay ugu baaqeen in ay soo doortaan shaqsi samata bixin kara islamarkaana horumarin kara bulshada ku nool deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle keliya in aan hiigsanno muxuu ahaayey hore u socod laguna iloobo afartii sane ee bilow ahayd wixii la soo maray haddii guddoonka cusub shaqooyin badanaa horyaala shaqada hortaalla wax ugu horreeya oo ay rabaan inay la sameeyo waxaa ka mid ah inay madaxweyne doortaan madaxweyne waaqici ah ee la socon kara jawiga jira la socon kara inay doortaan dabcan way jirtaa hirshabelle inay u baahan tahay isbedel isbedelka loo baahan yahay waxaa ka mid ah guddoonka waa la sameeyey waa aragnaa guddoonka loo baahnaana madaxweynaha waaye madaxweynahana waxaan rajaynayaa inay dooran doonaan qof wacyiga la socda ee bulshada la jaanqaadi kara ee kala yaqaan cabdiraxmaan xuseen cumar wadan raadiyo muqdisho magaalada jowhar
warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana wararkii dibadda musharaxa xisbiga dimuqraadiga mareykanka joe biden ayaa mar kale sheegay inuu guul ka gaaray doorashada ka socota dalka mareykanka joe biden ayaa mar kale sheegay inuu ku kalsoon yahay guusha maadaama uu kusii dhowaanayo inuu garaaco trump kadib doorashadii madaxtinimada ee taladadii ka dhacday mareykanka tartanka codbixinta dimuqraadigu waxa uu hadda haystaa laba boqol lixdan iyo afar ka mid ah labada boqol iyo toddobaatanka codood ee ergada codbixinta ee loo baahan yahay inuu aado aqalka cad iyada oo loo marayo nidaamka codbixinta ee gobolka gobol ku dhisan ee mareykanka joe biden ayaa sidoo kale hogaaminaya tirinta codadka ee gobolada muhiimka u ah ee doorashada sida georgia nevada benesvelia iyo sidoo kale arizona guusha biden waxa ay u muuqataa in trump uu xafiiska ka tegi doono janawari afarteeda kadib afar sano uu xilkaasi hayay waxaan ku guuleysanay tartankan ayuu yiri biden waxa uu sheegay in taageerayaashiisa habeenkii jimcada ahayd isaga oo ku dhawaaqay in uu ku kalsoon yahay kalsooniduna ay sii kordhayso codbixiyaasha muhiimka ah annaga ayaa hogaaminayna waxa uu sheegay sidoo kale in uu sii wadayo guushan in ka badan saddex boqol oo erga oo codbixin ah ayuu ku tilmaamay inay ka badan yihiin inta codaysay in ka badan waa toddobaatan iyo afar bilyan oo qof kuwaas oo ka badan marka loo eego qof kasta oo tartamaya codbixinta ee dalka mareykanka taariikh ahaan dimuqraadiga oo isku tixgelinayo inuu yahay musharaxa midnimada kadib ololaha dhaqaalaha ee uu lagu halgamayo ayaa sheegay in la joogo xilligii la saari lahaa kala duwanaanshaha fikirka siyaasadeed loona baahan yahay in laysku soo dhowaado lana sameeyo midnimo siyaasadeed warkiisuba waxaad kala socoteen dhegeystayaal rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saaka waa naga intaa